deegaanka gooyaale oo kumude deegaanada hoosedow magaalada baydhabo iyo waliba lagu hirgeliyey ceelbiyadu siboo baahi weyn oon qabeen bulshada ka nool deegaanka munaasabadda hadagoyka waliba ku qeybgalay agaasimaha wahda biyo ee wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka gobolka baay mada ku dareertay hay-adda fuliiday mashruuca iyo mas-uuliyiin kala maxamed sheekh bashiir oe mada ku-xigeenka hay-adda fuliiday mashruuca elbiyoodkan ankureen ku hadli fuliyowka mashruuca elbiyood cusub ee lagu xirgeli deegaanka gooyaale
hay-adda daarata aid iyo macnaha ceelkan qodi iyo talagala in dadkan soomaaliyeed oo deegaankan degan oo runtii biyo dhibaato inqobi ini macnaha geedka farxaddan hadda una argahayna niilqaybsadan eedaa runtii maarata inka faraxsanna dadaalkii una hasuubini iyo unoo inka mahad celiyaana deegaanka dadkarooga iyo madaxda dawladda iyo gobolka iyo meel la raaya iyo submaamulka ka dhisan degmada iyo gobolkaba sidii macnaha iyo wasaaraddaba wasaaradda biyaha sidii macnaha iyo hanin dhawaayeen oo macnaha ninka kala qayb galeen sidii macnaha una arrintan inka guulaysada fadni ceel macnaha oo brivate ee qof gaar ee leeyi macee ceel oo deegaanka leeyi waaye may la fadayn inay dadka ka faa'idaystaan ilaashadaan haddii ilaahay aanu kale ku faylakoyaanna
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka baay oo dhanishay ku hadleen hadhawaayey xirgeliyowka mashruuca elbiyoodka uusana sheegay in muhiimin ayay bulshada deegaanka xaqiiqatan geedka waa in roognahay haragjarka ceelbiyood magaalada baydhabo korshaale ku dhisi laka qodi oo un aragahayno faa'iidada iyo baahida leenqaba geedka xoola iyo dadka leenqaban un aragahayna tuuladan meel araha iyo gooyaale dadshayna way rajayeen ini oo si saxa in ku faa'iidaysidaan maadaama biyoogi liinshaani yani baahida iyo qabeegna yani kalbar ka mid ah la dabooli iniyoona meeli maamulkii iyo nidaam ahaan iyo yani laku faa'iidaysida walaa kale iyo kaba koraan lakakaba dabcan hay-adda daaragta ayd hay-ad weyn oo inta badan in badan soomaaliya ka shaqeeya sugu gargaarkana caanka eh marka waylanaaha hal ku faa'iidaysiday fursaddan agaasimaha waxaada biyo ee wasaaradda tamartayo kheyraadka biyaha koonfur galbeed oo si rasmiya hadagunka gooy elbiyoodka cusubeel ku hirgeliya deegaanka gooyaale iyo dhinishay ku hadli runtii ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha farxad bay noo tahay in deegaanka gooyaale maanta ceelka kan dad muxsiniina oo walaalaha sadaqa ay baxsadeen ceelka kan lagu qodo oo bulshada intaalle ay ka faa'idaysanayso ka wasaarad ahaan culays fara badan oo na haysta bay naga dejinaysa waxaan ka codsanaynaa islaahayda dhaaragtay deegaanada sidaanoo kale deegaanka gooyaale oo kale ah oo magaalada baydhabo ama ku xeereersan oo bannaankeeda in sadaqada noocaan oo kale ah ceelasha noocaana lagu gaarsiiyo ka wasaarad ahaan qayb baan ka noqon doonaa insha allah waana ka qayb qaadan doonaa sidoo kale ka wasaarad ahaan waxaan ballan qaaday ceelka kan in bulshadu ilaalinteeda aan annagu wixii tasiilaad ay u baahdaan ama maintenansigiisa dactirkiisa insha allah aan ka qayb qaadano sidoo kalena aan ka shaqeyna in deegaanada ku dhowdhow magaalada baydhabo ama idbska halka kan laga gaarsiin karo in la gaarsiiyo biyaha bulshada looga faa'iideeyo aad iyo aad baan mar labaad uga mahad celinaynaa dadka walaalaha muxsiniinta sadaqadan baxsaday ka wasaarad ahaana insha allah farxad iyo guul bay noqotay in dadkan iyo xoolaha intaan tirada maanta aan arkayna ilahay nagu sheegin baahidaas jirta uu ceelkani daboolo gabagabadii gudoomiyaha deegaanka gooyaale xuseen maalin yana kuma hadnagay galbiyoodka musbeelna ku hergeli deegaansho mahad ishuhri ilaahaya iskale dawladdaanna yoonay inti biyoogun ceelkun untanihinka goddi mahad ilaahaya le ilaahay jasaaye tan koowaad ilaahay jasa allahasi tan kale may waa tuuladun gooyalilare sagaal tuul waa sagaalka tuulu geega dhibaatadii qabeen lankii hankasi walaalkay abdirasaaq uun abdirahiin intun tuuladun baahidun yaale dawladda hakalaharyiiri meel kasta ilaahya mahalle maamul kasta hangmari deegankunsheeni ilaahay inti intumani kasta ilaahay allaha guulshay jardadiin jarda allaha kuweel